sida aad la socoto arrinta xiisadaani xiisad weyn bay ahayd xiisad soomaaliya iyo imaaraadka dan ugu jirana ma ahayn marka runtii hadalkii wasiiru dowlaha anwar gargaash hadal aada u qiimo badan buu ahaa hadal aan filaynay oo sooda ahay buu ahaa laakiin la sugayey wakti hadda kolley wakti ku habboon la yimi marka wax badan bay ka bedeli doontaa imaaraadku sidaad la socoto dalka soomaaliya intii burburku dhacay wuxuu ahaa dowladihii ugu dhowaa ama dhinaca gargaarka ama dhinaca maaragtay fiisooyinka ama dhinaca ganacsatada maaragtay u furay albaabada u furay buu ahaa sidaad la socoto dhowr labaatankii sano ama soddon sano ku dhawaadkii soomaaliya burburka ahayd marka imaaraadku marna kama shaqaynayn inuu soomaaliya kala goodo ama midnada soomaaliya lakala gooyo laakiin de kolley khaladaad mardacaas yimi aada la socoto say ku bilowdeen iyo maaragtay arrimihii de ka darsan berbere iyo bayskii iyo waxyaaba noocaasa waa keenay khalkhalkaan laakiin hadda kolley waa hadal loo baahnaa oo kolley la sugayay sidan qabo wax weyna maaragtay daweyn karaya marka waa xilligeedii buu kusoo aaday waan is leeyahay ma dowladda federaalku shaki weyn bay ka qabtay dalka imaaraadka waxaan la soconnaa inay jaamacadda carabta ku dacweysay haddana golaha ammaanka lagu dacweeyey hadda dhowaan wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya waxay sheegtay in wadahadal uu u socdo labada dal wadahadalladan si looga midho dhaliyo wadadee halla mara baad dhihi lahayd maadaama labada dhinacba ay sheegayaan in wadahadal ay diyaar u yihiin oo wasiirka wasiiru dowlaha dibadda ee imaaraadka maanta laftiisu uu yidhi aad baan ugu baahannahay wadahadal furan
iyo wadahadalladani waa waa wadahadallo aan qabo inay soo daaheen marka wadahadalladaasi waa wadahadallo muhiima imaaraadkana soomaaliya waxay u tahay muhiim wadamadii ka qayb qaatay dibudhiska dalka wadamadii ka qayb qaatay taageerida xiliyada abaaraha oo maarata gaajada baana jidhay wadamadii maarata albaabada inoo furay soomaaliyana haddee marka la fiiriyo muhiim bay inoo tahay dalka isaga imaaraadka carabtu marka waxaan qabaa arrimahaas qalqalooca leh in ay keentay wadahadalla la-aan labada dowladood ay ka gaabiyeen horena loogu baanaa in la wada hadlo marka waxaan qabaa de wadada loo mari karo waxay noqonaysaa in labada dowladood wada hadlaan miiska wadahadalka la isugu yimaado waxa dhabtaa laga wada hadlo xaqiiqiyana marka laga hadlayo arrinta imaaraadka iyo soomaaliya cadaawad imaaraadka iyo soomaalida udhexaysa ma jirto arrimahan arrimo la buunbuuniyey baan u arkaa wadano siyaasadeed laga lahaa oo dowladaha magaranaysaa dowlado ay ku dhex jiraan oo lugtu kula jiraan oo aada loo boonbooniyey annaga wadamada carbeed walaalaan nahay waa runtaa waa isu kaaya mid farqi nooma kala lahaa laakiin haddana farqiga aynoo kala leeyihin waxa waaye xilligii xumaa wadamada na garab istaagay iyo xilligii xumaa wadamada albaabada naga xirtay isku mid isuma kaaya ah laakiin dad badan baa waxay qabaan inkasta oo adiga saa hadda u sheegaysid ay dowladda imaaraadkuna qabto oo maanta wasiiru dowlahaasi uu yidhi labaatan sano ilaa shan iyo labaatan sano baan soomaaliya garab taagnayn hal mar oo khalad dhacay in lacag intaa la eg lala wareego oo qoryo lagu qabto saraakiisha iyadii oo maaragtay wax na qabto ma ahan inkasta oo ay uu saa yidhi haddana inta badan soomaalidu waxay aaminsan yihiin doorkii laga rabay markii soomaaliya ay burburtay inuusan imaaraadku gudan
anigu ma aaminsanay anigu waxaan aaminsanahay wadamada carabta number number one buu ka galay imaaraadku sababtoo ah dadkaas saa u hadlaya waa dadan taariikhda soomaaliya waxba ka aqoon waxaan umalaynaya waa dad dhashay burburkii kadib sababtoo ah anagu waxaan waa u warhaynay dadka badankoodna waa u warhayaan imaaraadku wuxuu ahaa wadamadii inoo furay dalkooda hal maalin oo ka mid a wadankaas imaaraadka baasboorka soomaaliga lama hakin waad la socotaan ilaa xiliyadii u dambeysay ma ahane oo xaalada faraha ka baxday oo wadanka dee balaayo iyo iyo iyo balaayo kusoo duushay ma ahane waad la socotaa ganacsigu inoo fureen yuu yahay wadanka ganacsiga inoo furay yuu yahay wadanka fisooyinka inoo furay anigu ma qabo inuu jiro marka imaaraadku runta marka laga hadlo haddaan la abaal dhacayn wuxuu ahaa wadanka albaabka inoo furay ee carbeed ugu horreeya ama wadamada khaliijka in laga abaaldhacona ma haboona waa dhici kartaa in qofka layskumana khaldi karo qarannimada dalka iyo abaalka dalkaasi inoo galay qarannimada dalkeenna ciddii ku xadgudbaysa ama maaragtay kusoo xadgudubta dowladda soomaaliya iyo iyo in tallaabo la qaado waa wax meesha ku jira weye laakiin in laysku qaldo oo maarata laga abaaldhaco oo wadanno aan maaragtay inoola mid ahayn wadamadaas hadda wadanka imaaraadkao kale loola simo anu ma qabo marka laakiin tan qarannimada soomaaliya iyo siyaasadaha iyo diblomaasiyadda labada wada wadamadu markaa isku hayaan waxay noqon kadhaa wax kale isu kale noqon kadhaa moogta waana la xallin karaa labada wadan baa ka wada fariisan karaa waa arrin diblomaasiyadeed moogtahay laakiin ma qabo anugu imaaraadka in laga abaaldhabo imaaraadka wax badan buu inoo galay laakiin qarannimadeenna iyo sharafteenna iyo iyo dadnimadeennu waa meesheeda inaan ilaashanana waajib soomaalida ku ah inkastoo aad mar soo noqotay wasiirka ganacsiga ee Puntland haddana waxay ugu maqaalaa inaad tahay nin ganacsada ah oo weliba ganacsatada reer Puntland ee imaaraadka ka ganacsata aad ka mid tahay marka ma la odhan karaa cabdisamed ganacsigiisu difaacayaaye dad soomaaliyeed kama hadlayo aniga ganacsigu meel walbuu yaallaa qatar buu yaallaa baxrayn buu yaallaa cumaan buu yaallaa sacuudi buu yaallaa yeman buu yaallaa marka soomaalida waddamadaas eebuyaala marka ma or taas lama oran karo laakiin xaqiiqiyan markaan kuu sheego ganacsiga lafiis waa qayb ka mid ah wadanka imaaraadka wadamada inoo furay albaabada inoo furay buu ka mid yahay yaa sheegi kara wadan kaloo albaabka inoo furay wadan aan ganacsiga aan la leenahay iyo sida aan uga ganacsano lacagaheeni baa maraya milaayin bilaayin dollar baa maraya sanadkii oo ganacsada soomaalida leedahay hal wadan oo mari karo ma jiro sacuudi buu maraa maqadar buu maraa cumaan buu iisheeg wadanka billions dollar oo soomaali leedahay ay marto oo loo diro china iyo iyo iyo iyo iyo iyo india iyo wadamada aynu ganacsiga la leenahay thailand iyo iyo iyo iyo wadamadaas malaysia iyo wadamadaasoo dhan oo aynu badeecada kaga soo gadan ma jiro soo wax garatayma marka walaal lama oran karo imaaraadka doorkiisa lama inkiri karo soomaaliya uu ka qaatay waa la socotaa tababarada ciidamada waa la socotaa mucaawanooyinka waxaan xasuustaa abaarihii laba kun iyo koo iyo tobankii intay ku bixiyeen waa garan karaa laba boqol oo milyan oo bay ururiyeen telefishinada imaaraadka inta soo fariisteen soo wax garatay maaha marka walaal wax la inkiri karo maaha haddaan indhaha layska tuuran ama xaaladeenu aysan waxaynu abaaldhac ahayn laakiin tan qarannimada soomaaliya dee qarannimada soomaaliya dowladda mas-uulka ah wixii ku xadgudbayana iyadaan raba inay la xisaabtanto oo hadda nasiyaday u marto moogtahay abwaan oo